shirkan jaraa-id ee aan maanta qabanayno sababihiisu waxay ahaayeen aad iyo aad inaan ugu xumahay maaragtay mediaha qaarkood saadyada inay qoreen hadalla been ah oo been abuur ah oo aan meelba kasoo xigtan aan arkin in ay qoreen hadalla been ah oo aan kasii daayay mediaha oo ay leeyihiin waxaan kasoo xiganay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug taasoo ah mid been ah kuna saabsanaa hadalkaas waxuu ku saabsanaa waxay leeyihiin waxa uu ka hadlayey qaramada midoobay iyo ka hadalka maaragtay hogaamiye kooxeedyadii u tartamay aqalada sare ama u tartamaya ama dowlad goboleedyada in amar la siiyey arrimo noocaasa ayay ka hadlayeen hadalkaas waxaan halkan ku caddaynayaa oo media hortiisa ka caddaynayaa inuu hadal been ah yahay in lagu soo qoray hobseedka la yidhaahdo caasimadda oo runtii aan isleeyahay waxaa astaan looga dhigay cadaado laakiin aan leeyahay heer cadaado markii ay baarbaareen ay garan waayeen qofka soo qoray sahre axmed gabar la yidhaahdo ayaa ku taalla aad iyo aadan uga xunnahay dad media u shaqaynaya oo dhalinyaro oo mustaqbalka raba in ay madaxda dacayadaheeda iyo waxeeda ay ka shaqeeyaan oo warar beena ay ka qoraan ama hobseedyada qaarkood ay ka qoraan warar been ah aad iyo aadaan uga xunnahay shirkan jaraa-id wuxuu ku saabsanaa arrimankaas guud ahaan markaan usoo noqdo doorashadii iyo si caama markaan uga hadlo doorashadii iyo sida ay u dhacday iyo dadkii la doortay marka ugu horeysa waxaan aad ugu mahad celinayaa qaramada midoobay u m k iyo nuda oo runtii aan leeyahay iyo igad oo aan leeyahay maaragta garab istaaga soomaaliya ay garab taagan yihiin mar kasta hiil iyo hoobana ay la garab taagan yihiin ay ula garab taagan yihiin soomaaliya in la arko oo mar un iyadoo cagaheeda ku taagan oo ka tashanaysa aayaheeda dambo oo heerkaana ilaahay subxaana watacaala ayaa soo gaarsiiyey kadibna hiilo badan oo ay qaramada midoobe u sameeyeen beesha caalamka ayaa sabab u ah maxaa jira qarashka ku baxaya aad iyo aada loo garanayaa in soomaalidu ay isdoorato dhexdeeda oo si dimuqraadiya oo walaaltinimo ah ay isu doorato cidda u qalanta inay maamusho inay doorato caalamku waxa uu ku bixinayaa dhaqaale aada u fara badan taasina waxa weeye waa in ay u hiilinayaan ummadda soomaaliyeed iyo sidii gobolkan geeska africa ay uga dhici lahayd nabada waarta waxaan leeyahay maaragtay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa dhammaantood caalamka oo dhan gacanta ay ka geysteen mar walbana ay ka geysan jireen dowladaha caalamka ahi midda labaad ee aan rabo inaan ka hadla waxay tahay annaga ka baarlamaan ahaan inaan dooranno sharciga muslimiinta soomaaliya oo ay doortaan cid alla ciddii waddankan iyo maaragtay anfacaysa iyo aayaha dambe ee waddankan iyo lana shaqayn aad ayaa maaragtay ayagana ugu mahad celinaa iyo baarlamaanka dhammaantiis meediyaha qaarkiis waxyaaba ku saabsanaa waraysigeygu runtii shirkaas weeye waxaa tiri waa jiraan dad nafeediga inaan lagu soo darin muxuu ahaa aqalka sare dadkaasi maxaa lagu dhiganayaa maxisiyi runtii waxaa waye su-aal meesha ku jirta waaye dadkaas waa dadka argagixisada ah iyo shabaab waaye dadkaas in laga digtoonaado oo aan lagu soo dirin dadkaas dowladahan waad ogtihiin dowlad goboleedyada iyo soomaaliya oo dhanba waxaa kala dhexeeya dagaal ayaa kala dhexeeya dagaalaa naga dhexeeya nimankaas in oo aan bixinno maahane iyo inaan kala hortagno mogiye wax kaleeto oo naga dhexayn kara ma jirto waadna la ogyahay oo caalamku wuu ogyahay galmudug waa waxay aad ula diriraysaa shabaabka haddana u diyaargaraysan tahay inay la diriraan oo meel alle meeshay joogaan ay u tagaan ilaa laga sifeeyo caalamka oo dhan